weerarka waxa uu ahaa qarax isjiidaamin ah waxaana loo adeegsaday gaari maaragtay caasi ah ama kale dadka qaarkood ay u yaqaanaan homi maxaa la yidhaahdaa wuxuuna ka dhaxay xiro oo ciidanka militarigu ka degnaayeen iskool maaragtay cusub oo laga dhisay buundada agteeda maxaa la yidhahdaa ciidankuna waxay ahaayeen ciidanka imaaraadka tababarka siiyo dowladda lagu wareejiyey bay ahaayeen oo waayahan dambe howlgaladii ka dhacayay gobolka shabeellaha hoose qeybgeena ka ahaa oo run ahaantii la dhihi karo ciidanku ugu xooganaayo howlgalkaasi qeybta weyn ka ahay bay kamid ahaayeen oo waana ciidan commandos oo aada u tababaran marka xiradii gaarigaas bay ku weerareen kulley khasaarana waa jirtaay oo dhimasho iyo dhaawac laakiinse dhimashadu hadda weli hawsheedii waa socotaa laakiin waxaa jirto dhaawac laga soo qaaday meesha oo mar kale haddana ay u galeen meesha la yidhaahdo siinka dheer intaan lasoo gaarin meel agagaarka siinka dheer ah oo isbaara shabeelle la yidhaahdo meeshaasna gaari cabdibila ay haddana ku qarxiyeen ayadana dhimasho iyo dhaawac kalaa ka gaarigii dhaawaca ee ka dhashay qaraxaasi muqdisho u qaaday bay waddada u galeen gawaari badan bay ahayn dhaawacu waxa waday iyo hal gaari ma ahayn dhowr gaari baa dhaawacu waday marka mid kamid ah ay qarax la haleeleen marka meeshaas baa khasaaro badan ka dhacday ayadana khasaaraha halkaa ka dhashay wa wa muxuu gaarayaa dhimasho iyo dhaawac dhimasho iyo dhaawac waa jirtaa intaas ha kuu xaqiijinayna laakiinse ma rabno inaa khasaaraha kuwii laba ku dhahno ma garatay
waxaa nagu maqaalaha qaraxa ee xerada ka dhacay in dad toban kor u dhaafaya ay ku geeriyoodeen oo ciidamo u badan sida wararka aan ku helayno maxaa ka jira arrinta meeshu meel oo ciidanku deganaayay ahayd kulley inta ka warhayno meeshu meel shacab deganaay ma ahayn marka khasaaran laaziman meel hadduu marata qarax ka dhaco ama dagaal ka dhaco khasaaro waa ka dhace khasaaro waa maxaad haysaan adinka khasaaraha ilaa hadda aad haysaan waa imisa khasaaraha kulley ani waxaan kuu sheegayaa dhaawicii lasoo qaaday ilaa i lix bay ahaayeen oo dhanka muqdisho loo qaaday marka kadibna gaarigii gabaaridii qaaday mid kamid ah baa la qarxiyey meeshaasna dhimasho iyo dhaawac maaragtay ayaa ka dhacay oo qaruxu weliba khasaaro badan oo xagga dhimashada ayuu geystay ma garat laakiin tirada oo go-an lama hayo hawshu waa socotaayo hadda dhibka markuu dhacay hadda wakti dhow ah marka warar oo maaragtay oo been abuurna ma bixin karno oo ma dhigi karno intaasaa dhimatay ayadoo oo inta dhimatay oo si rasmi ah loo tira koobin laakiinse maxaa la yidhaha dhimasho iyo dhaawac inay jirto oo maaragtay taasi wax xaqiiqa weye waayahay haddaan usoo laabano qaraxa ka dhacay afgooye xerada ciidamada lala beegsaday siduu u dhacay ma baabuurka waxaa la geliyey xerada gudaheeda mise dibaddeeda buu ku qarxay gaarigu waxaa maaragtay uu ku qarxay xerada gudaheeda buu ku qarxay gaari si xawli ah maaragtay maaragtay ku socduu ahaa xeradana waddada dhinaceeda bay ku taale waddada kamaba fogaba marka maaragtay taas meeshaas maaragtay xerada dhankeedu isla markii maarata si xawli ah ku aaday askari ba xabad ku riday waa wakti oo maog tahay gaariga hadduu xawli ku socdo waa og tahay sakinis ku jiraya maaragtay masaafo maaragtay yaro kooban ma fahamte waxaa ka muuqatay in diyaar garow xoogan halkaasi aanu ka jirin haddiiba baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay si fudud ugu suura gashay inuu xerada gudaheeda inta galo ku qarxo kolley meesha qaraxa ka dhacay xero oo ciidan loogu talagalay marka hore ma aysan ahayn meel iskool ahaan loo dhisay oo waddada dhinaceeda ku taalo oo maaragtay buundada weyn maaragtay aan ka fogeyn bay ahayd hadda kahor xataa qarax ka dhacay oo meel ciidan boolis ay degan yihiin oo qoladan la yidhaahdo daraawiishta marka way isku dhegan yihiin ciidanka militariga buu ahaa marka si kumeel gaar baa loo dejiyeyo maadaama howlgallo deg dega ay shaqooyin ay socdeen marka meel xero ahaan loogu talagalay oo difaacyada xerooyinka loogu talagalay lah ma ahayn meesha qaraxa kadib ma wax rasaasa baa dhacay maya rasaas yaroo iska hubin ahoo wax kale inay qaraxu ka dambeeyaanoo markii ciidanku ku tooseen u qaraxu dhacay wixii badbaaday baa maaragtay rasaas riday oo maaragtay kor u ridaayay oo xaaladda iska hubin waxaa loogu bartay qaraxyadu markay dhacaan in ciidanka la daba socdaano oo haddana maaragtay marka ma jireen ma jireen maleeshiya kale oo daba socotay qaraxa maya maya maya intaa xaqiijinay maya hadda marka xaalku waa sidee goobtii qaraxa uu ka dhacay iyo guud ahaan xaaladda degmada afgooye wallahi xaaladda degmada afgooye waa iska hadda yara roon tahay laakiin mar kastaba maaragtay dhib waa iska dhici karaayo wadankii wadan xaalada maaragtay aan ku jirno maaragtay la qiyaasi kara maaha meelo qaarkood hadda kulley dhaawicii iyo qaybtii hore la qaaday qaybta dambena in la qaado dhibkii kaleo meeshii qaraxi ka dhacay in ayagana dhaawicii hawshii maaragtay in la qaado baa hawsheedii socotaa shaqaan ku jirnaa waa dareemi kartaa haddeertan aan kula hadlayo inaan waddo ku jirno waxaa ii muuqata waxaa ii muuqata waxaa ii muuqata tirada dhaawaca inay aada u fara badan tahay maadaama aada horey iigu sheegtay in baabuur badan ay dhaawaca qaadeen oo mid ka mida waddada lagu beegsaday haddana weli daabulaadii dhaawaca aad ku guda jirtaan marka marka dhimashada oo aan ilaa iyo hadda tiro go-an laga haynin laga soo tago dhaawacu waa tobanaan baan u fahmay dhaawacu ma yaraa dhaawacii hore oo ka dhaxay meesha la yiraahdo magaalada qarasha ka dhaxay oo hore oo xerada ka dhaxay maaragtay ilaa iyo lix buu ahaa la qaaday laakiinse qaybta dambe baa qaraxa dambe baa khasaare xoog leh oo geystay oo dhimasho iyo dhaawacba leh oo weliba dhimashadu badan tahay oo hawsha weli hadda gacanta lagula jiro oo aan socono mas-uuliyiintii dadkii oo dhan ba hadda meeshii saraakiishii u socdaano maaragtay si intii badbaadana loo badbaadiyo maaragtay wixii maaragtay dhaawicina loo qaado oo dhimashaduna meydkuna loo aaso hadda sidee laysugu aamini karaa wadada udhexaysa muqdisho iyo afgooye wadada muqdisho iyo afgooye annaga hadda ku soconna waxaana dhacayaanna waa wax marar qaarkood la abaabuli karo oo maaragtay wa waa dhici karaan laakiin ma aha wax mar kastaba joogto ahoo maaragtay ma aha oo maaragtay ka dhacayan annaga hadda wadadii ku jirno soconno shaqadii ka wadno oo mas-uuliyiin lahoo maaragtay oo dhinacyo kala duwan lahoo saraakiil lahoo shaqada annaga hadda wax ka wadna marka hadda aaminaad weyn bay leedahay adiga hadeertaan ila hadlaaya ba hadda wadda inta soo geshid imaa kartaa ciidan baa wadadoo dhan jooga meel kasta ciidan baa la dhigay ma garatee